بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo sagaashanaad ee suuratu الnisaa waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo koob iyo labaatanaad allah waxau uhi subxaanah laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli اldarari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina darajah wakula wacada allahu اlxusnaa wfadl allah اlmujaahidiina clى alqaacidiina ajra cadiima allah subxaanahu wa tacaala fi hadihi alaayaat waxa uu ku tilmaamay fadlu lmujaahidiina clى alqaacidiina min gayri uli darar wataxdiiru can اlcuquudi can اlqucuud can اljihaad waxa alla uu ku tilmaamay fadliga ay dheer yihiin mujaahidiinta jihaadka u baxay kuwa ka fadhiistay cudurdaar la-aan labadaasi fadliga ay isdheer yihiin taasina waxay tilmaamaysaa boorin lagu boorinayo dadku inay jihaadka u baxaan iyo digis looga digayo inay ka hadhaan ama ka fadhiistaan hayru uli darari waxay tilmaamaysaa kuwa iyagu cudurdaarka uga hadhay xukumkan lagagama hadlayo waayo qofka cudurdaar u hadhay waxa uu la ajar iyo abaal yahay siduu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kii jihaadka u baxay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ghaswadii tabuuka markuu ka soo noqday xadiidka bukhaari anas uu warinayo xadiidka imaamu lbukhaari uu soo saaray anas ibnu maaligna uu warinayo wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markuu madiine u soo dhowaaday ina bilmadiinati aqwaaman ma sirtum masiira walaa qaطactum waadiyan ila kanuu macakum wa fii riwaayati ila sharakuukum fi اlأjr xabasahum اlcudur waxau yihi madiina rag baa ku sugan aydaan meel soconin togna aydaan ka tallaabin tallaabana aydaan qaadin ilaa waa idinla socdeen waa xagga niyadda iyo qalbiga ilain jidhkoodii maba joogo oo madiinaa lagaga yimide rasuulku waxa uu yidhi xabasahum alcudru waayo waxa idinka reebee xabisay waa cudurdaar ee iskamay hadhin markaa ninka isagoo raba jihaadka inuu u baxo cudurdaar ka reebo ama ha noqda nin xanuunsanaya ama dadka naafada ah ama qofka laangadhahin socon karin ama qofka indhoolaha ah dadka cudurdaaradaasi ay ka reebeen iyagoo wanaagga iyo khayrka hadiyo jeer samaynayo ku dadaalaya iyagu kuwaa baxay ayaa la ajar iyo abaal ay yihiin maadaama cudurdaar uu ka reebay laakiin kuwa iyagoon cudurdaar lahayn jihaadka ka hadhay jihaadkuna uu yahay kii fardu kifaayaha ahaa maaha fardu cayn waayo jihaadku xaaladaha qaarkood baa uu noqdaa fardu caynin calaa kulli axad marka xaaladdaa uu mutacayinka noqonayo dee ruuxa ka hadhaa waa ku dambaabayaa la odhan maayo ma sinee waaba dembiilayaal kuwa isagoo mutacayin uu ku yahay ka hadhay laakiin isagoo aanu fardu cayn ahayne uu yahay fardu kifaaye xaalad caadi oo jihaadun iyo duulaan loo baxay cid ku filanna ay u baxday cidda markaa ka hadhay iyo ciddaa baxday ma sinee way kala sarreeyaan labada qoloba se wanaag baa loo ballan qaado wa kullan wacada allaahu alxusnaa waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuubu alhijrati min daari alkufri ilaa daari alislaam waajibnimada ay waajib tahay in ruuxu beledka gaalada uu ka soo hijroodo oo beledka islaamka uu u soo hijroodo oo wakhtigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii make ay daarulkufrida ahayd ee aan weli la furan waajibka muslimiintoo dhan saarani wuxuu ahaa inay maka ka hijroodaan oo madiine u hijroodaan laakiinse markii maka la furtay ee maka ay noqotay daarul islaam dee hijradaa maka iyo madiine waa dhammaatay ilaan makaba waa la furta waa daarul islaam iyadaaba xaruntii islaamka ah laakiin waxaa baaqiya ilaa qiyaamahoon dhammaan waddamada gaalada meel ay joogaanba ruuxa muslimkii inuu ka soo haajiro oo waddamada islaamka uu u soo hijroodo taasi waa baaqi waxaanay culimmadu yidhaahdeen hijradaa baaqiga ah ee ah waddan gaalo in laga soo haajiro oo aan dhexdooda lagu nagaan oo daarul islaam loo soo hijroodo waxay waajib ku noqonaysaa laba shardi cadamu tamakun min idhaari iddiin waalqudratu cala alhijra ruuxa muslimka ee gaalada ku dhex nool hadday u suurto geli weydo diintiisa sida uu rabo inuu u muujisto oo lagu cidhiidhi iyo diiqad geliyo oo diinta inuu sidii uu rabo ugu dhaqmaa u suurtoobi weydo inuu ka haajirana uu awoodi karo waajib bay ku tahay inuu hijroodaa hadduu ka hijroon waayana wuxuu noqonayaa qof fisqi ku dhacay oo faasiq oo kabaa'iru dunuub xambaartay waciid iyo gooddi adagna loogu hanjabo hadduu ku dhex dhinto dee waa mutawacadun calayhi binnaaroo waa taxta almashii'a in shaaa cafaa canhu wa in shaaa cadabah markaa dee ku gaaloobi maayo laakiin waa kabiira min kabaa'iri dunuub isagoon diintiisii muujisan karayn meel uu hijroodana heli karaya inuu hijroodana awoodo inuu aaya raalli ka noqdo dulligaa iyo dacfigaas waa dembi weyn oo ciqaab lagu mudan karo waxaa laga fahmayaa aayaddan alla uu yihi ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira ila almustadcafiin aayaddani waxay ka warramaysaa dad muslimiina oo gaalada dhex deganaa oo iyagoo awoodi kara inay ka hijroodaan ka hijroon waayey halkaana malaa'igtu nafta ay kaga qabatay markaasaa malaa'igtu ay ku odhanaysaa maxaad ku sugnaydeen yacnii arrinka diintiinna maxaa kaga sugnaydeen sidee xaalkiinnu ahaa say odhanayaan waana la daciifsaday markaa dadka iyagoo maka joogay oo hijroon kara haddana dee baaqi isaga noqday iyagoo awooda waa ku rumoobayaa waciidkaasi iyo qof kasta oo beledul kufri jooga dee shuruuddaasina ay dhammaystirantay oo diintiisiina laga diiqadgeliyey awoodna u leh haddana ka hijroon waaye kuna dhintay waciidkaasi waa ku rumoobayaa markaasay ku jawaabayaan waxaanu ahayn kuwo la daciifsaday oo mustadcafiina malaa'igtu waxay ku odhanaysaa lam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha oo ilaahay arladiisu miyaanay ahayn mid ballaadhan oo loo hijroodo maxaad u hijroon weydeen markaa waciidka iyo goodigu waa kan fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masiira markaa waa cidda labadaa shardi ku rumoobay isagoo diintiisii muujisan kari waayey awoodna u leh inuu hijroodo raallina ka noqday dulligaa iyo diiqaddaa diinta lagaga hayo kuna dhex dhintay dee goodigaa iyo hanjabaaddaasaa u taalla waana isaga iyo nasiibkii in shaaa cafa allaahu canhu wa in shaaa cadabah waase loo cabsanayaa waxaa laga soo reebay ila almustadcafiina min alrijaali walnisaai walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila kuwa ducafada taagta dareeneen awood iyo itaal iyo xeelad iyo tab ay ku hijroodaan midna aan hayn oo raggii waaweynaayo waayeelka ah rag iyo dumarba kuwii bukay haweenkii iyo carruurtii aan dariiq ay maraanna garanayn awood ay ku baxaanna aan hayn iyaga waa laga soo reebay oo waciidka iyo goodigaa geli maayaan waana loo cudur daarayaa fa ulaa'ika casa allaahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwan gafuura iyaga ilaahay uu xaqiiqo ku yahay inuu saamaxayo oo cafinayo ilaahayna waa mid cafis badan oo dembi dhaafis badan ilaahay waxa uu tilmaamay ruuxa ilaahay dartii u hijrooda waa uu helayaa meel uu u haajiro iyo arsaaqad waasacaba ilaahay waa u sahlayaa marka waa ballanqaad ilaahay tabaaraka wa tacaala u ballanqaaday ruuxa dartii u hijrooday inaan ilaahay dayacayn ee uu daryeelayo waxaa kaloo ku sugan aayaadka xukmu qasri salaah wa xukmu salaati alkhawf socotada marka la yahay salaaddii in la gaabiyo xukumkeeda iyo marka cabsida dagaalka lagu dhex jiro sida salaaddii loo oogayo waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaah in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay markaad socotaysaan ama aad safartaan kuma dembaabaysaan salaaddii inaad wax ka mida gaabisaan haddaad ka baqdaan gaala inay idin fidnayso marka in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu wuxuu odhanayaa jalaaluddiin asuyuudi hada bayaanu lilwaaqic id daaka falaa mafhuuma lahu in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardigaa lagu xidhay qasriga salaada waxaa la caddaynayaa un xilligaa waaqicood iyo waayahay ku jireen siduu ahaa oo xilliga aayaadkani soo degayeen inta badan safarada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ay galaan dee kamay madhnayn cabsi iyo colaad iyo dagaal marka maadaama waaqicoodu sidaa u badnaa xilligaa wixii taagnaa unbaa la cabbiray oo khawfka ah shardise uma aha mafhuum mukhaalafana ma leh oo laga fahmi maayo salaada qasriya in khiftum haddaad baqataan haddaad baqan weydaanna ha qasrinina muraadku sidaa ma aha cabsidu waa sida xilligaa haalibka ahayd laakiin ha la cabsoodo ama yaan la cabsoon kol haddii la safray qasrigu waa ruksa laynoo baneeyey in la gaabiyo salaada rubaaciyada falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaah mintu waa tabciidiyo waayo salaada lama wada gaabiyo ee salaada afartunbaa laba laga dhigaa maqrib iyo subax midna lama gaabiyo marka min asalaati salaadii wax ka mid ah oo salaadihii afarta ahaa duhur iyo casar iyo cishe falaysa calaykum junaaxun alimaamu suyuudi jalaalinka wuxuu ku odhanayaa wayuukhadu min qowlihi falaysa calaykum junaaxun annahu ruksa laa waajib wa calayhi shaaficiyu raximahu llah wuxuu odhanayaa odhaahda alla yidhi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu kuma dembaabaysaan inaad gaabisaan waxaa laga faa'iidaysanayaa dee qasrigii inaanu waajib ahayn ee uu yahay fasax layna siiyo dee ninkii qaatana waa loo fasaxay kii aan qaadanay iska dhammaystirana waa u furan tahay waana sida shaafici uu qabo ayuu odhanayaa imaamu suyuuti waana masale khilaafiya bayna alculamaa ma waajib baa ruksadii in la qaato mise maaha waxa weeyaan waajibe waa uun dee fasax laynoo fasaxay oo haddaad qaadatana wana way wanaagsan tahay haddaad ka tagtana dhibaato aan lahayn oo aada iskaba dhammaystirto waxaa kaloo aayaadkan ku sugan salaatul khawf oo marka colkii layshayo ee dagaalkii oo socda salaaddii ay gaadho sidii la yeelayay baa ilaahay ku tilmaamay aayaddan faahfaahinteeda siiqooyinka salaatul khawfkana dee fiqiga ayay ku faahfaahsan tahay laakiin halkan waxaa laynoo ishaaray asalkii iyo asaaskii laga duulayey ee wax lagu duldhisayay ama lagu binaynayey oo allah waxau ihi waidaa kunta fiihim fa aqamta lahum asalaah nebi maxamedow marka adigoo dhex jooga aada salaaddii u oogayso colaad iyo dagaalna uu taagan yahay halkan lafteedu kownu nabiyi sala allahu calayhi wasalam macahum laysa shartan lisalaati alkhawf wainamaa kharaja wainamaa jaءa libayaani waaqicihim waidaa kunta fiihim dee nebigu inuu dhex joogo marka salaatulkhowfka la oogayo shardi uma aha laakiin aayaddu waxay tilmaamtuun xilligaa waaqicoodu siduu ahaayo dee nebigaa la joogo imaamu ahaa oo tukinayo oo horgelayay dee nebiga dabadiina kolba ruuxa hoggaanka ummadda ah uunbaa halkii nebiga gelaya oo dadka horgelaya oo dadka tukinaya laakiin muraadku ma aha inay shardi u tahay isaga oo la-aantii aan la oogeyn salaatu lkhawf allah waxa uu yidhi markaa markaa aada salaaddii u oogto adoo tukinaya oo dagaalkii iyo colaaddiina ay taagan tahay dee muslimiintii ha qaybsamaan kooxi ha kula tukato iyagoo hubkoodii ku gaadhan oon dhulka dhigin ilaan waa lasoo weerari karaaye kooxda kalena gaadhka ha ka hayso oo heegan ha ahaato ha ilaaliso nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kooxda la tukanaysa kooxdaasi marka ay dhammayso kooxdii gaadhka haysay kooxdan tukatay ha u tagto ha soo beddesho oo iyana nebiga ha la tukadaan kuwanna dee xiraasadii iyo gaadhkii ha galaan haddaba nebigu labada qoloba ma laba goor buu kala tukinayaa oo si ay ta hore ugu noqoto faralkii ta dambana naafilo iyo sunne mise hal mar unbuu wada tukinayaa oo waa isku soo gaadhayaan labada qowlba culimadu waa yidhaahdeen oo waa tilmaameen marka haddii la yidhaahdo labada qoloba hal salaadood unbuu tukinayaa oo laba salaadood ma kala tukanayo suuradeeda waxay ku tilmaameen culimadu qolada hore markuu nebigu salaada uu galo ee uu tukiyo hal ragcad hal ragcad marka uu tukiyey ragcadda labaad ay u kacaan ragcadda labaad qiyaamkeeda ayuu ku dheeraanayaa oo uu taagnaanayaa qoladanna dee waa salaatulkhawf waana salaad qasri oo rubaaci oo lasoo gaabinaye ragcadda labaad bay deg deg u dhammaystiranayaan waanay salaamo naqsanayaan weli isagoo nebigu taagan qoladii kaley u tegayaan oo soo beddelayaan qoladii kale nebiga waxay ku soo haleelayaan ragcaddii labaad weli isagoo u taaganoo waa ku xidhanayaan ragcaddaa labaad buu qoladaana tukinayaa marka uu tashahudka u fadhiista nebigu ragcaddii labaad qoladii dambena hal ragcad ay la tukatay isaguna tii labaadba ay u dhammaato tashahudkii uu fadhiyo deg deg bay u kacayaanoo ragcaddoodii labaad ayay dhammaystiranayaan waxaanay nebiga ku soo haleelayaan sala allahu calayhi wasalam tashahudkii isagoo u fadhiya waa kusoo gaadhayaan way atixiyaadsanayaan sidaasaanu ku salaamo naqsanayaan marka macnaha qolo walba ragcad buu tukiyo way isku soo gaadheen waa marka la yidhaha labada daa'ifaba hal salaadood unbuu wada tukinayaa qowlka kalena wuxuu tilmaamayaa qolo walba inuu si dhammaystiran u tukinayo laakiin ta horena ay noqon un dee faralkii waajibka ku ahaa ta dambena ay naafilo iyo sunno ay u noqon doonto waxaa kaloo aayaadkan ku sugan amru nabiyi sala allahu calayhi wasalama bilcadli fi lxukmi bayna annaasi jamiica rasuulka waxaa la faray inuu dadka dhammaantood u cadaalad sameeyo oo garsoor iyo xaq uu ku kala xukumo kana digtoonaado inuu cadaaladda iyo cadligaa ka leexdo amarkaa nebiga la siinayaana sala allahu calayhi wasalam waa amar ummaddiisa iyo in alla intii raacdee rumaysay ay kaga dayanayaan oo iyagana waa amar la siinayo marka qisadan alxukmu bayna annaasi bilcadli iyo khaa'iniinta inaanu u doodin oo aan u difaacin ama xaggooda u iilan waa la ogyahay marnaba nebigu sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi inaanu ka dhacayn isagoo og laakiin dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam bashar buu ahaayo dee waxyiga wax loogu sheega mooyaane qeybka iyo qofka qalbigiisa waxa ku qarsoon ma oga mana taalacan karo axkaamta shareecaduna waxay ku dhisan tahay un alxukmu bildaahir wallahu yatawalla saraa'ir in ruuxa waxa ka muuqda lagu xukumo waxa u qarsoonna alla loo tala saarto ilaahay baa ilayn ogoo taalacan karee marka waxaa la tilmaamay inay dhacdo ay dhacday niman la odhan jiray abnaa'u ubayriq ilmo ubayriq oo lagu yaqaanay madiina wax qaadqaad iyo xatooyo ayaa waxa dhacday saxaabi rifaaca la odhan jiray ayaa gurigiisa laga xaday cunto iyo alaabtii dagaalka iyo hubkii ayaa goor habeennimo laga xaday markaa cid alla ciduu ugu hagaaguu garan waayo wuu daydayey nimankaasaa loo tilmaamo lagu tuhmay nimankii markii loo tegay ilabnaa'u ubayriq waa ka dhaarteen dabeed arrintii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu gaadhsiiyey markay ogaadeen arrinkii nebiga inuu gaadhay iyaguna dadkii ay tolka ahaayeen bay ergo ugu dirteen rasuulka tolkood baa rasuulka u tegay oo ku yidhi yaa rasuul allah dee nimankaa jilibkayaga ah iyagoon wax gafa gelin caddaynna aan loo hayn baa la tuhmay nebiguna saxaabigiibuu ku yidhi maadoon bayina hayn ayaad nimankaas wanaaggun lagu ogyahay aada iska tuhuntay arrintii saxaabigii iyadoo ku cuslaatay ayaa aayaadkani ay soo degeen dabeed waxaa caddaatay inay nimankaasi xatooyadaa ku dhaceen wixii ay qaateen abnaa'u ubayriqna way u soo celiyeen marka macnaha waxay aayaadku ishaarayaan dee nimankaas khaa'imiinta ah ee waxaana lagu yaqaanay iska ilaali nebi moxamedow hana u doodin hana difaacin kana digtoonow taas ayaa ay ku tilmaameen sababka aayaadkani ay ku soo degeen waxaa kaloo ku sugan aayaadkan altaxdiiru min mukhaalafati ariiqi alrasuuli waalmu'miniina wa caaqibati dalik waxaa laynooga digay dariiqada rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la khilaafo ayaa laynooga digay iyo waddada mu'miniinta in laga baydho oo tu kale la qaado ama la maro cidhibxumada ka dhalanasana iyo goodiga adag ee ka dhalanayana waa laynoo tilmaamay oo allah waxau ihi waman yushaaqiqi arasuula rasuulka ruuxa khilaafa min bacdi maa tabayana lahu lhudaa hanuunku intuu u caddaaday dabadeed wa yatabic gayra sabiili lmu'miniin oo raaca waddadii mu'miniinta midaan ahayn maxaa ka dhalanaya oo jawaabku uu yahay goodigaas nuwallihi maa tawallaa ruuxa sidaa sameeya waxaan uga weli yeelaynaa macnaha waxaanu la xidhiidhinaynaa oonu u daynaynaa waxa uu doortee uu ka saaxiibka yeeshay ay natrukuhu wamakhtaarah isagiyo wuxuu doortaanu isu daynaynaa bal waa wuxuu ka hele eh wa nuslihi jahannam jahanamana waa gelinaynaa ba alla yidhi subxaanah waa waciid iyo goodi adag wa saa'at masiiraa marjic iyo meel loo noqdana waxa ugu xun jahannama ciyaadan billaahi subxaanah aayaddan culimmadu macaanida ay ka kala soo baxaan waxaa ka mid ah wujuubu itibaaci tariiqi salaf dadkii hore wanaagsanaa ee saxaabadu ay hormoodka u yihiin saxaabadii rasuulku gacmihiisa uu ku barbaariyey ku rabeeyey dadkaa wanaagsan ee saxaabadu ay hormoodka u ahaayeen iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin dadkii wanaagga ku raacay quruuntaa saddexda ah ee ilaah iyo rasuulkiisuba ay wanaagga uga markhaati kaceen waddadooda in la raaca inay waajib tahay oo sida haddii rasuulka la khilaafo loogu cadaab mudanayo ayaa waddada mu'miniinta haddii laga baydhana loogu cadaab mudanaya waxaa markaa culimmadu ay tilmaameen wayattabic gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta waddadooda laynagu waajibiyo waa kuwee kuwa ay waajibka inagu tahay caqiidadoodu waxay ahayd inay caqiidadeennu noqoto camalkoodu wuxuu ahaa in camalkeennu noqdo dariiqadoodu iyo diintoodu siday ahayd inay diinteennu iyo dariiqadeennu noqoto kuwa aynu ku khasbannahay halkay mareen inaynu ka daba marroo ku dayanno oo ay xaaraanta inaga tahay waddadooda inaynu ka baydhno waa ayo ma mu'miniin kasta oo goor kasta iyo goob kastaba joogta mise waa kuwa gaar ah jawaabtu waxay noqonaysaa ma aha mu'miniin walba waa mu'miniin gaar ah waa kuwa suuratu tawbe lagu tilmaamay ee allah uu yidhi subxaanah wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu ilaahay waxau ihi subxaanah kuwa u soo hormaray ee usoo dheereeyey iimaanka iyo islaamnimada kuwii hore ee iimaanka iyo diintana u soo hormaray cid walba uga soo horreeyey oo muhaajiriin iyo ansaarah halkaas saxaabadiibaa lagu tilmaamay waayo saxaabadu dee labadaasunbay ahaayeen oo muhaajiriintii iyo ansaartii marka kuwaa iimaanka iyo islaamnimada hormoodka u ahaayee dadka uga soo horreeyey ee muhaajiriin iyo ansaar oo saxaabatu rasuulillaah ah iyo kuwa wanaagga ku raacay oo taabiciinti iyo atbaacu taabiciin kuwa rabbi raalli buu ka noqday camalkoodi iyo caqiidadoodi iyo manhajka iyo dariiqi iyo madhabkay mareenba rabbi raalli buu ka ahaa iyana raalli bay ka noqdeen ilaahay wuxuu u diyaargareeyey ku abaalmariyey radia allaahu canhum waraduu canhu haddaba kuwaa uu rabbi raalli ka noqday ee caqiidadoodii iyo camalkooda iyo diintooda aan shaki iyo madmadow ku jirin kuwaasay waajib tahay ummadda muslimiintu inay dariiqoodii ku daydaan oo dariiq kale aanay marin marka saddexdaa qarni waa saddexduu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum dadka waxa ugu khayr badan qarnigaygan waa kuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu taagnaa ee saxaabadana uu ku rabeeyey uu ku barbaariyey kadib kuwa kusii xiga waa cahdigii taabiciinta iyo qarnigoodii kadib kuwa kusii xiga atbaacu taabiciin saddexdaa qolo iyo saddexdaa jiil ee ummadda islaamka taariikhdooda soo maray saddexdaasaa nebi maxamed ku sheegay khayru nnaas oo marag iyo markhaatiga u furay intii ka dambaysaa fitanku ay farabateen oo dhibaatooyin badani dhaceen ilaahayna kuwuu marag iyo markhaatiga u furay ee uu raalli ka noqday waa kuwaas waa wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu walaalayaal waxa nasiixadayda iyo dardaarankaygu yahay markaa ruuxa muslimka ah ee maanta nool ee og waxyaabaha dhacaya ee fitan iyo mashaakil ah inuu ogaado ana asalaamata fii tariiqi salaf wallee badbaada waxay ku jirtaa dariiqii dadkii horee wanaagsanaa meel kale ma taallo madhabka salafka marka laga waramayo ama salafiyo iyo salaf la tilmaamayo soomaalidu waxay yidhaahdaan dhallaan iyo dhurwaa warxun baa dhex yaalla soomaydaan maqal dadka yacni salafba haddii lasoo qaado maaha dadkao dhan laakiin dadka qaarkood baa sasaya oo wax kala moodaya oo jamaaco cusub iyo urur cusub iyo waxyaabo kala moodaya laakiin wallaahi aladii laa ilaaha hayru muslimka saafiga ah ee saxda ah ee waswaas kale iyo tashuush kaloo shaydaan aan qabin salafki iyo salafiyada sida saxda ah marka loogu sharxo ruux muslimi kama hor iman karaba waayo hebel raac laguma laha cid gaara ku dabafayl laguma laha cidi ballan iyo beeco kaa qaadi mayso cid aad u daba fadhidood marti uga tahood uga baahan tahay maba jirto oon ahayn ma ana calayhi wa asxaabi wixii nebi maxamed iyo saxaabadiisu ku sugnaa haddaad ku sugnaato sidaasaa dee dariiqii salafka ku haysaay ood salafi ku tahay waxaynu naqaanaa dee axsaabta ama ha noqdaan axsaabta siyaasiga ama ha noqdaan kuwa dee diiniga ahi dee hab lagu soo galo iyo nidaam iyo brotocool iyo dad kala sarreeya iyo dee nidaam dowladeed bay leeyihin oo madax iyo mijo iyo makaatib iyo usar iyo shucab iyo howlo badan bay leeyihin dariiqu salaf waxaa male keliya waxaa lagu odhanayaa kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka iyo siday saxaabad iyo kuwii raacay u fahmeen intaa un qaado war intaasi ma dhibaata ninkuu yidhi kitaabka iyo sunnada sidii saxaabada iyo wanaagga kuwii ku raacay sidooda u qaado o u fahm miyuu wax ku yeelay intaa un weeyaan haddaba salafku in kale cidda kaaga sheegta anaaba kulaha ka qaadanin soo hadal fiican maaha intaa wax ka duwan salafka haddii lagaaga sheego waxaad tidhahdaa iyaak war iga dah ma doonaya halkaa dhaafin laakiin mar haddii lagu yidhi war alkitaabu wasunnatu calaa fahmi salaf dee maxaa u biiyey qofkaas muxuu kuu dhimay waxba kuma yeelin intaa un baanu bulshada ugu baaqnaa alkitaabu wasunna calaa fahmi salafi asaalix aduu haddaanad iska saarin cidina kaa saari mayso xaqa iyo dhabtuna halkay taallo wamaa ana calayhi wa asxaabi nebiguna sala allahu calayh wasalam waa tilmaamay dee duruqa iyo fariiqooyinka iyo waxaan inay fara badanayaan nebigaa sheegay badbaadada iyo dawadana wuu raaciyey maana calayhi wa asxaabi aduu halkaa istaag halkaa ha dhaafinba waxba yay kaaga hoosayn xaniifan musliman soomaad maqal maana calayhi wa asxaabi wa xaniifan muslimanu bartaa nebi maxamed iyo saxaabadiisii ma ka sugnaatay haa hadday tahay cala ra'si walcayn madaxa saar maya hadday tahay wariga daa diin waxay igu filan intuu nebi maxamed ogaayey iyo saxaabadiisi iyo rag iyo rag ahaa intaasi haddaad si caafimaad qabta u fahamto waxay kuu tartamooye waxba ku yeeli mayso dee haddii kale waa col walba iyo cid walba u jabtay sii dabaylxagaaga kolba meelunbaad u guuri laakiin haddaad intaa ku dhegto waad badbaadi dhibaatana kugu dhici mayso ku darso oo waa raaxo iyo tuma'niina madhabka salafka iyo salafiyadu waa deganaansho waa raaxo waayo cid alla cidaad u daba fadhiisanayso iyo cid kugu taxakumaysa iyo cid adiga iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada iyo saxaabada cidiba idinma dhaxayso awhaamtan iyo dadkanba kor baad uga baxday xagga sare maana caleyhi wa asxaabi baad maraysaa marka dadka halkan isku haystaba aduu dhaaftay isba soo gaari maysaan marka yacni haddii ay jiraan dad qaldan ama si qaldan u turjumaya mar walba waxaanu ku celcelinaa war manhajka salafka iyo saxaabadu manhajku waa macsuum laakiin dadku macsuumiin maaha anuu qalad haddaan kuu sheegay dee anaa qaldamay kitaabka qur-aankii muu qaldamin sunnadu may qaldamin dariiqii saxaabadu sax buu ahaa marka had iyo jeer kala saar bayna shaksi washarci shaksiga iyo sharciga munasalka ah ha kuu kala saarnaado qofka iyo qowlka alle ha kuu kala soocnaado siiradii saxaabada iyo dariiqii salafka aduu baro iyaan lagaaga sheekayn intaa haddaad ku dhegto adiga iyo salafku isdiidi maysaan waxaan u jeedaa dee xagga sare marka loo baxo alsaxaaba wataabicuun wa atbaacu taabiciin sanadkaa sare raggaa rag ahaa sheekh cabdillaahi makaawi baa habeen uu ka warramayay yidhi laandheere haddaad doonaysaan waa salafkii dariiqii saxaabada dee dadku meel sokay laabta garaacaane laandheere diineed haddaad doontaan waa saxaabo iyo uman tabiicahum biixsaan halkaa una kuu joogto allahu waxa uhi subxaanahu wa tacaala laa yastawi laa yastawi masina alqaaciduuna kuwa ka fadhiistay jihaadkeen u bixin oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah kuwa qaacidiinta ahu hayru uli darari dhibaatada kuwa u saaxiibkaa aan ahayn kuwa iyagoon dhibaato u saaxiib ahayn oon wax cudurdaara qabin ka fadhiistay jihaadka kuwaasi ma sinna iyo waalmujaahiduuna kuwa jihaadaya ee fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya biamwaalihim ee xoolahooda ku jihaadaya iyo wa anfusihim nafahoodaba ku jihaadaya fadala allaahu ilaahay waa sarraysiiyo oo waa fadilay almujaahidiina kuwa ku jihaadaya biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafahoodaba kuwa ilaahay waa ka sarraysiiyey cala alqaacidiina kuwa ka fadhiistay jihaadkaan u bixin darajatan darajo ayaa alla ka sarraysiiyey wa kullan mid wal oo labadan qolo ka mid ah mu'miniinta jihaadka u baxday iyo kuwa ka fadhiistay wacada allaahu alla wuxuu yabohoo u ballanqaaday alxusnaatii wanaagga badnayd oo jannada ah wa fadala allaahu ilaahayna waa fadilo waa sarraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya cala alqaacidiina kuwa ka fadhiistay jihaadka ilaahay waa ka sare mariyey mujaahidiinta ajraa abaal ayaa uu ka sarraysiiyey abaalkaasoo cadiimaa weyn ka beddel ajranta oo darajaatin darajooyin baa uu ka sare mariyey darajooyinkaoo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariis wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaada yahayna weligiibana ahaa waa istimraariyo kaanadu xagga alle markay gasho maaha maadi munqatic oo go-ay waa istimraar wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaada yahayna weligiiba ahaa ghafuuran kii dembi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariista alla waxa uu idhi ina aladiina kuwa tawaffaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso dalimii anfusihim xaal ay yihiin nafahooda kuwa dulmiyey oo ku dulmiyey bilmaqaami maca alkufaari wa cadami alhijra inay gaalays iskaga yacni inay gaalo la degan yihiin oo ka hijroon waayeen iyagoo awooda diintoodana lagu dulayso oo lagu daciifsaday ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso ay almalaa'ikatu malaa'igta oo nafta ay ka qabanayso dalimii anfusihim nafahooda xaal ay dulmiyeen qaaluu waxay ku odhanayaan malaa'igtu fiima maxay baad kuntum ahaydeen oo maxaad arrinkiina diinta kaga sugnaydeen qaaluu waxay odhanayaan kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la daciifsaday oo fil ardi arlada dhexdeeda lagu daciifsaday qaaluu waxay ku yidhaahdeen malaa'igtii alam takun miyaanay ahaanin ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid ballaadhan oo fatuhaajiruu dabeed markaa aada u hijrootaan fiiha arlada dhexdeeda fa ulaa'ika kuwaasi iyagoo awoodo hijroon waayey maawaahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeyaan wasaa'at waanay xumaatay hiya jahannami masiiraa ay marjican wama'aaban meel loo noqday iyadaa ugu xumaansho badan ciyaadan billaah ila almustadcafiina waxaad ka soo reebtaa fa ulaa'ika ma'waahum jahannam kuwaa hoygoodu waa jahannama ila almustadcafiina kuwa la daciifsaday mooyaane oo iyaga hoygoodu aanu jahannamo ahayn waa haddaad istinaha itisaal ka dhigto haddaad istinaha munqatic ka dhigtana waa bimacnaa laakinna oo dee waad ka goosanaysaa macnuhu markaa waxa uu noqonayaa ila almustadcafiina laakina almustadcafiina ha yeeshee kuwa la daciifsaday ee laga awoodayay taalka roon yahay oo min alrijaali ragga ka mid ah waa raggii cilalka iyo cudurdaarka uu ku sugnaa ee bukay ama awood ay ku baxaanba aan lahayn iyo waannisaa'i haweenkii iyo waalwildaani carruurtii kuwaasoo laa yastatiicuuna aan karayn xiilatan xeelad iyo tab iyo awood ay ku hijroodaan oo walaa yahtaduuna aan kuna hanoonayn oo aan garanayn sabiilaa waddo iyo dariiq loo marana aan garanayn fa ulaa'ika kuwaasi casa allaahu alla wuxuu xaqiiqe ku yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum iyaga wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday cafuwa kii cafis badan ghafuuran ee dembi dhaafis badan waman axadka yuhaajir hijrooda fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ruuxa u haajira yajid waxa uu ka helayaa fil ardi arlada dhexdeeda muraaqaman waxa uu ka helayaa muraaqaman meel uu cadowga ku sandulleeyo oo uu haajiro ayuu helayaa oo kathiiran fara badan oo muraaqaman asalkeedu waa min alraqaamo waa aturaab waa ciidda oo arqamahu sankuu boodh u geliyey ama waa dulleeye weeyaan oo raqima anfumri'in marka la leeyahay ruux sankiisaa boodhoobay macnaha waa dulloobay marka irqaamku waa dullayn qof sanka boodhka la galay dee waa ruux dulloobay marka waxaa looga jeedaa muraaqaman waa meel aad cadowgii kaga adag tahay oo diintaadiina ku oogi karto waxa weeyaan cadowgiina aad ku dullaynayso ood kaga awood badan tahay alla waxaa u yihi markaa waman yuhaajir ruuxa wahaajira fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ruuxa wahaajira yajid waxa uu ka helayaa fi lardi arlada dhexdeeda muraaqaman meeluu cadowga ku sandulleeyuu u haajira ayuu ka helayaa arlada meeshaas oo kasiira fara badan iyo wasacatan waa sacnimo xagga arsaaqada ana waa helayaa waman yakhruj ruuxa ka baxa min beyti gurigiisa ka baxa muhaajiran xaaluu yahay mid u haajiraya ila allahi alla dartiiyo wa rasuulihi xagga rasuulkiisa u hijroonaya humma yudriku lmowt dabeed geeridu ay soo gaadho isagoo waddadii kusii jira oon weli hadafkiisa gaadhin faqad waqaca alla ilaah wuxuu ku dhacay ajruhu ka abaalkiisu cala allaahi alla korkiisa ayuu ku dhaco ku waajibay macnuhu waxa weeye ruuxa isagoo hijro u baxay ilaahay dartii laakiin isagoo halkuu u socday aan gaadhin dhexda kusii dhinta kaasi abaalkii hijradiisoo dhammaystiran waa helay waayo dee innama alacmaalu binniyaat wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday kafuuran kii dembi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariista waidaa darabtum marka aad socotaysaan ee fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda markaad socotaan ee safartaan falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun dembi ma ahaanin an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan dembi idinkama saara min asalaati salaadii wax ka mida inaad gaabisaan in khiftum haddii aad ka baqataan an yaftinakum inay idin fidneeyaan aladiina kafaruu wixii gaaloobay oo dil ama dhib ay idinku sameeyaan waayo ina alkaafiriina kuwa gaaloobay kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka idin ahaadeen caduwaa cadow cadowga oo mubiinan cadaawadiisu caddahay waidaa kunta markaad ahaatee nebi moxamedow fiihim dhexdooda markaad ahaateed dhex joogto oo faaqamta dabeed aad u toosiso ama u oogto lahum iyaga assalaata salaada aad u oogto faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox oo minhum saxaabadii ka midihi macaka adiga li jirkaaga ha istaagaan oo salaadii ha kula xidhaan walyakhuduu hana soo qaataan aslixatahum hubkooda oo hubkooda iyagoo ku gaadhan salaadii ha kula xidhaan fa idaa sajaduu ay salluu sida jalaalaynku uu soo qadarayo markay kuwaasi tukadaan falyakuunuu dee ha ahaadaan min waraa'ikum xaggiinna dambe oo gaadhka ha idinka qabtaan walta'ti ha timaado daa'ifatun ukhraa koox kale oo lam yusalluu aan tukan oo fal yusalluu ha kula tukadaan macaka adiga la jirkaaga waxaa kaloo lagu macneeyey fa idaa sajaduu sujuudda lafteedii oo yacni kooxdaa kula xidhatay salaada fa idaa sajaduu marka ay dee kula sujuudaan falyakuunuu ha ahaadaan kooxdii kale gaadhka haysay min waraa'ikum xaggiinna dambe ha taagnaadaan oo dee gaadh ha idinka hayaan waxaa meesha ku jirta markaa qoladaasi markay dhammaysatana dee intay tagto waltaati ha timaado daa'ifatun koox ukhraa oo kale oo lam yusalluu aan weli tukan oo fal yusalluu ha kula tukadaan macaka adiga la jirkaaga oo waliya'khuduu ha qaataan xidrahum digtoonidooda iyo wa aslixatahum hubkoodaba tii hore waliya'khuduu aslixatahum mooyaane waliya'khuduu xidrahum lama raacin waayo markan labaad markii hore waxaa suurowda gaaladu markii hore ay daa'ifadii hore salaada u istaagtay dee waxaba laga yaabaa inay moodaan uun dad waxa weeyaan dagaalkii u taagan laakiin markay qoladaasi dhammaysato ee qolada dambe soo weydaarato waxay yaqiinsanayaan gaaladu inay muslimiintii salaad ku jiraan marka waxa suuragala inays yidhaahdaan ka faa'iidaysta marka qolada labaad sidaasaa loogu adkeeyey waliya'khuduu xidrahum wa aslixatahum digtoonidooda ha qaataan iyo hubkoodaba waayo khatarta cabsidaa ka badan tii hore wadda waxay jeclaadeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low takfuluuna ay an takfuluu inaad ka mooganaataan bay jeclaadeen can aslixatikum hubkiinna inaad mooganaataan oo marun intaad ilowdaan aad ka dhaqaaqdaan ayaa ay gaalo jeclaadeen iyo wa amticatikum alaabtiinnii dagaalka waa qalabkii dagaalka ee warmaha iyo seefaha lagaga gaashaamanayey markaa gaaladu waxay jeclaadeen low takfuluuna an takfuluu inaad mooganaataan can aslixatikum hubkiinna iyo wa amticatikum alaabtiinnii iyo qalabkiinnii dagaalkaba intaad mooganaataan inaad ka tagtaan bay jeclaadeen oo fa yamiiluuna dabeed ay idinku soo leexdaan calaykum korkiinna maylatan leexasho leexashada oo waaxidatan keliya hal mar ay markaa gacan idin saaraan walaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna dembi idinkama saara in kaana haddii uu ahaaday bikum idinka miduu idinku sugan yahay adan dhibaato oo min matarin rooba aw kuntum ama aad ahaataan mardaa kuwa buka maxaan dembi idinka saarayn laa junaaxadu halkan ay ku dhacaysaaye an tadacuu inaad iska dhigtaan dembi idinkama saara aslixatakum hubkiinna macnaha haddii roob da-ayoo isleedihiinba dee hubku waa qoyaya ama aada bugtaan oo korba aydaan u qaadi karin inaad iska dhigtaan dembi idinkama saara yacni taasaa looga jeedaa waxa weeyaan rafcul junaaxa iyo wax dembiihi inaanu ka saarayn haddii ay dhigaan marka culimmadu halkaa waxay ka qaateen khilaaf baa ku jiro o oo haddii markaa cudurdaar la-aantii laga anfiyey qofka cudurdaar hubka u dhigaa inaanu ku dembaabayn dee kii cudurdaar la-aan u dhigaa miyaanu ku dembaabayn kol hadduu ku dembaabayana dee xaaladdaa hubkii in lagu gaadhnaadaa so waajib ma aha marka khilaafku waxa weeyaan xaaladda cabsida iyo dagaalka hubkii in la sitaamo waajibba mise waa sunne marka culimada qaar waxay halkan ka daliishadeen waa waajibo waayo waxa laa junaaxa la yidhi un ciddii cudurdaar u dhigta ciddii kale lama odhanoo waa ku dembaabaysaa kol haddii lagu dembaabayana waa waajib in lagu gaadhnaado un la dhigin walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin in kaana hadduu ahaaday bikum idinka adaa dhibaata hadday idinku sugan tahay oo min matarin roob ah oo kuntum ama aad ahaateen mardaa kuwa buka an tadacuu inaad dhigtaan dembi idinkama saara aslixatakum hubkiinna wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiinna qaata waayo in allaha alla acda wuxuu u diyaargareeyey lilkaafiriina kuwa gaalada ah markaa macnaha dee haddaad hubkii iska dhigtaan idinkuna ha isdhiganin ee taxadarkiina iyo digtoonidiinna qaba weeyaan wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiinna in allaha alla acda waxa uu diyaargareeyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab buu u diyaargareeyey cadaabka oo muhiinan dulaynaya fa idaa qadaytum markaa gudataan macnaha salaaddii dhammaysataan qadahani qadihii istilaaxiga ah ee muqaabil aladaa ma aha salaad ku dhaafta in lasoo qalleeyo ee waxaa looga jeedaa markaa taam yeeshaan ee dhammaysataan salaaddii weeyaan muraadku fa idaa qadaytum markaa gudataan ee dhammaystirataan asalaata salaadii fadkuru llaha ilaahay xusa qiyaaman xaalatin kuwa taagan iyo wa qucuudan xaalatin kuwa fadhiya iyo wa calaa junuubikum ay wamudajiciina xaal a tihiin kuwa u jiifa calaa junuubikum dhinacyadiinna macnaha xaaladu walba rabbi ku xusa oo marnaa ka tegina weeyi fa id atmaanantum haddii aada xasishaan oo macnaha cabsidu idinka tagto oo ammaan heshaan fa aqiimuu dee ooga asalaata salaadii ooga waxaa loo jeedaa dee xaaladii salaatulkhawfka wax badan baa la dhaafay oo daruur ahaan looga tegey laakiin kol haddii cabsidii dhammaatay dee salaada arkaanteedii iyo hay-adeedii iyo waajibaadkeedii u dhammaystira waayo ina salaata salaadu kaanad waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda waxay ahaatay kitaaban ay maktuuba mid lagu qoray korkooda oo lagu faral yeelay kaasoo mawquutaa la wakhtiyeeyey oo xilli go-an oonay dhaafayn leh walaa taynuu ha ka daciifina fi ibtiqaa'i alqawmi qoladan gaalada ah doonistaad doonaysaan dagaalkooda iyo jihaadkooda ha ka daciifina in takuunuu haddii aad ahaateen taalamuuna kuwa xanuunsanaya fa innahum iyaguba gaaladu yaalamuuna way u xanuunsanayaan kamaa taalamuuna sidaad idinkuba u xanuunsanaysaan waxaadse dheer tihiin wa tarjuuna waxaad idinku ka rajaynaysaan min allah ilaahay waxaad ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxaanay iyagu rajaynayn oo janno ah wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday yahayna weligiibana ahaa ahaana doonaa caliimaa kii ogaal badan xakiimaa ee xikmad badan xukum iyo xikmadba leh halkanna waxaa laga qaadanayaa dee sharciyadda wujuuh yacni jihaadu dalabka iyo jihaadu dafcigaba oo dadka qaarkood ay yidhaah jihaad waxaa ka hadhay un jihaadu dafci haddii lagu soo weeraro un isdifaac laakiin lama dalbi karo jihaadu dalab waa dhammaaday waa baatil cidda gaalada ah ee waxa weeyaan mutaysatay in lala jihaado dafcan wa dalaban labaduba waa mashruuc hadday soo weeraraanna in layska celiyo haddii kalena in halkooda lagu doonto marka dee dagaal sharciga oo shuruuddiisa dhammaystirtay uu socdo waayo aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama jihaadku ilaa qiyaamaha waa soconaya mana dhammaanayo si kastoo isugu dayaan inay waxa weeyaan dadka muslimiinta quluubtooda ka tirtiraan weligii dhammaan maayo oo waa qaa'im laakiin saynu hore usoo tilmaanay dee sida salaaduba shuruud iyo dawaabid iyo waxay ku ansaxda ay u leedahay ayaa jihaadkuna qori qaada un maahee shuruud iyo dawaabid uu leeyahay markuu dhammaystirtase waa wadribuu minhum kulla banaan oo hadh loo jiidi maayo alla waxa uhi inaa anagu anzalnaa waan kusoo dejinay ilayka adiga xaggaaga nebi maxamedow alkitaaba kitaabka a kitaabkii qur-aanka ayaanu kugu soo dejinay bilxaqi xaq baananu kuugu soo dejinay litaxkuma si aad u kala xukunto nebi maxamedow bayna annaasi dadka dhexdooda si aad ugu kala xukunto bimaa araaka allah ilaahay wuxuu ku tusiyey bal hadda eeg lama odhan bimaa ra'ayta aduu waxaad aragto laakiin waxaa la yidhi bimaa araaka allah marka waa sharci waxa wax lagu xukumayaa ee hawo iyo hadal ma aha litaxkuma si aad ugu kala xukunto nebi maxamedow bayna annaas dadka dhexdooda bimaa araaka allah ilaahay wuxuu ku tusiyey oo waxyiga munasalkee uu kugu soo dejiye ah walaa takun hana ahaani nebi maxamedow lilkhaa'iniina kuwa khaa'imiinta ah khasiima mid u dooda oo difaaca ha noqonin wastakfir illaah ilaahayna dembi dhaaf ka dalab waayo ina allaha alleh kaana waxa uu ahaaday hafuuraa kii dembi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariis badan walaa tujaadil ha ka doodin nebi allow can iladiina kuwii xaggooda ha ka doodin oo ha difaacin hana u dacwiin kuwaasoo yakhtaanuuna khiyaamaynaya anfusahum nafahooda oo dembiga iyo dulmiga ay gelayaan nafahooda ku khiyaamaynaya waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man axadka kaana ahaaday huwa manku khawaanan khiyaano badane asiiman dembi badana ah yastakfuuna waxay iska qarinayaan min annaasi dadka oo walaa yastakfuuna iskama qarinayaan min allaahi alleh walxaal huwa alleh macahum iyaga la jirkooda u yahay ay bilcilmi walixaata oo uu og yahay oo uu arkayo iska qarin maayaan id wakhti ayaanay iska qarinayn yubayituuna ay maleegayaan maa laa yardaa waxaanu raalli ka ahayn rabbi oo min alqowli hadalka ah tabyiidka waxaa la yidhaahdaa maa dubbira leylan makriga iyo shirqoolka goor habeennimo a la dhigo ayaa tabyiidka la yidhaah marka waxay waxa weeyaan habeenkii maleegayaan makri iyo shirqool aanu rabbi raalli ka ahayn walxaal bay sidaa waxa weeyaan samaynayaan huwa alle macahum iyaga li jirkooda ahaaday bilcilmi walixaata uu ogyahay arkayana id wakti ayaa macooda u ahaaday yubayituuna ay shirqoolayaan ama ay maleegayaan maa laa yardaa waxaanu rabbi raalli ka ahayn oo min alqowli hadalka ah wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitaa kii koobay ayaa rabbi u ahaaday subxaanah marka dee waciid iyo goodi culus baa ku jira oo ruuxa dembiga iyo dulmiga u badheedhaya ee dadkana wax iska saaraya ee ka dhuumanaya ee ka baqanaya ilaahayna aan waxba isaga tirinayn waa cabsi iyo goodi culus oo layna dareensiinayo ruuxu ilaahay inuu iska eego inta aadamaha uu iska eegayo waayo alle ka awood weyn oo ka sarreeya oon waxba ka qarsoonayn ayaa taalacanaya rabbigaasaa mudan inuu ka xishoodo oo ka cabsado alla waxau ihi haa antum idinku haa ulaa'i kuwanow haa antum idinku haa ulaa'i ya haa ulaa'i kuwanow waa marka haa ulaaida laga dhigo munaado xarfunidihii laga xadfay haddii mubtadiya khabar laysaga dhigana haa antum idinku haa ulaa'i kuwanaa tihi oo jaadaltum waad ka doodeen canhum iyaga macnaha kuwa daalimiinta ah ama dembaabay xaggooda waad ka doodeen fi lxayaati addunyaa nolosha adduunye dhexdeedii waad ka doodeen oo dee waad u dacwideen oo waad difaacdeen faman yujaadilu allah faman aya ayaa yujaadilu llaaha ilaahay haddaba kala doodaya canhum iyaga xaggooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yaa ilaahay xaggiisa waxa weeyaan bal ilaahay yaa kala doodi kara oo ka difaaci kara ama cadaabkiisa ka celin kara amman yakuunu yaase ahaanaya calayhim korkooda wakiilaa mid loo tala saartay waxa weeyaan difaacooda iyo doodooda cidda loo tala saartay ama cadaab alle ka celin kartaa waa ayo laa axad alla waxa u ihi waman axadka yacmal sameeya suu-an xumaan aw yadlim ama dulmiya nafsahu naftiisa dulmiya suma yastakfir illaaha dabeed ilaahay dembi dhaaf weydiista yajid illaaha ilaahay waxa uu ku ogaanayaa hafuuraa mid dembi dhaafis badan raxiima oo addoommadiisa u naxariista waa markaynu wajadada tii cilmiyada ahayd ee labada mansuub qaadan jirta ka dhigno haddaynu ka dhigno bimacna almusaadafa iyo helitaankiina dee mansuub keliya unbay qaadan mansuubka kalena xaale oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa yajid illaaha ilaahay ayaa uu helayaa ghafuuran xaaluu yahay kii dembi dhaafis badan raxiiman ee waxa weeyaan addoommadiisa u naxariis badan waman axadka yagsib kasbada ismaa dembi fa inamaa yagsibuhu waxa uunuu ku kasbanayaa calaa nafsihi naftiisa ayuunbuu ku kasbanayaa oo macnaha dembiga uu kasbaday cidda uu dhibaya waa uu naftiisa cid kale waxba yeeli maayo wa kaana allah ilaahayna waxa uu aaday caliiman kii ogaal badan xakiiman ee xikmad badan aayaddan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ruuxu waxa uu kasbado ama uu sameeye dembi ah waa facalaa nafsihi naftiisunbuu ku sameeyo dhibaatada ka dhalataa ku dhacaysaa hadduu wanaag sameeyana waa fali nafsihi oo naftiisunbaa wanaagga ka dhasha u aayasoo midhaheeda guranaysa qur-aankana in badan waa ku soo aroortay calaa nafsihi iyo linafsihidaas oo calaaduna waxay tilmaamaysaa naftiisuu ku sameeyo dhibaatadu ku dhacaysaa dembiga uu galay laamtuna waxay tilmaamaysaa nafciga iyo waxtarka oo wanaagga uu sameeyey ka u aayaya ee aayahiiyo cidhibta dambe midhaha guranaya waa isaga oo sida aayaddan oo kale waman yaksib isman fa inamaa yagsibuhu calaa nafsih qur-aanka way ku badan tahay calaadaas waxaa ka mid ah waman nakasa fa inamaa yankusu calaa nafsihi ninka ballanta buriya naftiisuunbuu ku burinayaa macnaha cuquubada ka dhalata dee isagunbay ku dhacaysaa cid kale waxa ma yeelin waman yabkhal fa inamaa yabkhalu can nafsihi ninka bakhayla ee waxbixi loogu taag waayo naftiisuunbuu ka bakhaylay cid kale waxba ma yeelin waa calaa nafsih waman asaa'a fa calayha ninka xumaan sameeya naftiisuunbuu ku sameeyey oo cuquubadu iyadunbay ku dhacaysaa waman dalla fa inamaa yadillu calayha ninka hallaaba naftiisuunbuu hallaabayaa bal aayaadkaa u fiirsay iyo kuwa la midka ah calayhaadaa iyo calaa nafsihidaa soo noqnoqotay waxaa layna dareensiinayaa dee cid kaleba maxaad ku gaadhi wixii dhibaato adigu aad gasho ee aad galabsato adunbaa lagaa goyn cid alla cidka yacni kuusoo gurman kartaa ma jirto waxaa ka soo hor jeeda waxaad wanaag samaysana waa fali nafsika adaa wax istaray oo ilaahay maxaa u yidhi waman tazakaa fa inamaa yatazakaa linafsih ninka isdahira ee daacada iyo khayrkiiyo wanaagga naftiisa ku daahiriya dee naftiisunbuu isu dahirayaa oo wanaagga iyo khayrka isagunba u aayaya man camila saalixan falinafsihi ninka camal wanaagsan sameeyaa naftiisuu u sameeyey maxay ka soo horjeedaa waman asaa'a fa calayha waa mutaqaabil waxaa la mid a man ihtadaa fa inamaa yahtadii linafsih ninka hanoonaa naftiisu u hanoonay isagaa abaalkeeda helaya maxaa ka soo horjeeda dee waman dalla fa inamaa yadillu calayha waman shakara fa inamaa yashkuru linafsih ninka mahadnaqa ee rabbigii wuxuu u galay garta naftiisuu u mahadnaqay oo macnaha dheefta ka dhalanaysa isagaa u aayoo guranaya waman jaahada fa inamaa yujaahidu linafsi ninka jihaada naftiisunbuu u jihaaday oo dee midhaha isagunbaa guranaya marka amtiladaa waxaynu usoo qaadanay uun qofku inuu ogaado badbaadadaada aakhiro waa arrin nafsiga oo naftaada ku gaaroo adiga ku khusaysa marka inta goori goor tahay aakhiro ama maalinta qiyaame waxaad ku badbaadayso ee naftaada u dana maanta ka fiirso waayo maalintaa dee waa nafsi nafsi xata alambiyaa waarusul walaa yatakalamu yowmaidin axadun ila rusul wa kalaamu rusul nafsi nafsi marka maalintaa cid cid u ciirsanaysaa ma jirto dadka kuwaad ugu jeclayd asal iyo faracba waad ka hordasaa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih idan mashruuca iyo camalka aad ku badbaadayso maalinta qiyaame waa amrun yakhusu nafsak nafsii nafsi baa halkaa taalla halkan haddaba cid kale ha u dembaabin oo godob ha u geline adigu naftaada ka feker siday u badbaadi lahayd alla waxau uhi waman yagsib ruuxa kasbada khatii'atan dembi aw ismaa ama dembi markaa maxaa lagu kala duway labaduba waa dembi eh sagiiran aw kabiiran yacni waman yagsib waa sakhaa'irtii iyo kabaa'irtii baa la yidhi waman yagsib ruuxa kasbada khatii'atan dembi yar aw ismaa ama dembi weyn noocu doona ha noqdee humma yarmi dabeed ku gana oo ku tuhmo ku tuura bihi madkuurkaa lasoo sheego khatii'ada ama ismigaa ah bari-an ruux beri ah oon shaqo ku lahayn ku gana faqad ixtamala alla ilaahay kaasi wuxuu xambaartay buhtaanan been abuurad iyo wa ismaa dembi dembigaoo mubiinan ay bayinan cad alla waxa uu ihi walowlaa fadlullah haddaanay jiri lahayn deeqda alle ee calayka ilaahay korkaaga ku galladaystay nebi moxamedow iyo wa raxmatuhu naxariistiisa alla kuu naxariistay haddaanay jiri lahayn way jirtaaye hee la adalluuka waa ku lumin lahaayeen ilan waxay ku dadaaleen inay lumiyaan markaa jawaabka lowlaada usoo qadar marka lahama daa'ifatunna waxaad ka dhigtaa jumlo istinaafiye ah oo qasamiye ah oo laamtana muwadi'atun lilqasam oo la bilaabanayo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa haddaanay jiri lahayn deeqda rabbi kugu galladaystay iyo raxmadduu kuu naxariistay waabay ku hallayn lahaayeen laakiin maxay kuu hallayn kari waayeen lifadli illaahi calayka wa raxmatih allah kuu naxariistay oo galladda intaa lee kuu galay allah waxau ihi lahamat la wallaahi wallaahi hammat waxay ku hamiday daa'ifatun koox oo minhum iyaga ka mida kuwa gaaladahi an yudiluuka inay ku halleeyaan wamaa yudiluuna kumana hallayn kar wamaa yudiluuna mana hallaynayaan ilaa anfusahum nafahooda mooye cid kale ma hallaynayaan wamaa yaduruunaka kuma kugumana dhibayaan nebi moxamedow min shayin ay shay a waxbaba kugu dhibi maayaan wa anzala allah ilaahay waxa uu kusoo dejiyay calayka korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aanka ah iyo walxikmata sunnada wa callamaka waxaanu ku baray alleh maa lam takun maa shay lam takun aanad ahayn taclamu ku garanaya wa kaana fadlullah ilaahay deeqidiisuna waxay ahaatay calayka korkaaga rabbi uu ku galladaystay cadiimaa mid weyn ayay ahaatay halkan walowlaa fadlullaahi calayka waraxmatuhu lahammat jawaab waxaynu uga dhigi weynay macno laga fahmi karoon saxahayn si aynu uga badbaadno oo haddaynu lahamada jawaab uga dhigno waxaa la moodi lahaa macnuhuna noqon lahaa walowlaa fadlullaahi calayka waraxmatuhu haddaan deeqda rabbi kuu galay iyo raxmaddiisu jiri lahayn hee lahamad waxay ku hami lahayd koox inay ku halleeyaan laakiin kol haddii deeqda iyo raxmadda rabbi jirto kumay hamiin baa macnuhu noqon lahaa muraadkuna sidaa maaho gaaladu teello umay dhigan inay halleeyaan waana ku hamiyeen laakiin way hallayn kari waayeen marka macnahaa si looga badbaado ila iyagu way dooneen laakiin way kari waayeene lahamadda jawaab ugamaynaan dhigina waa usoo qadaray lahamadna jumlo cusub oo qasamiye ah baynu ka dhignay laamtana muwadi'atun lilqasam haddiise jawaabka lagu badaayo waxay culimmadu ishkaalkaa kaga jawaabeen oo ku tawjiihiyeen haddii sideeda loo daayo oon waxba lasoo qadarin waxay yidhahdeen alhamu hammaan hamigu waa laba hamun lahu taahiirun fi lidlaal hami saamayn ku leh hallaynta oo qofka lagu halleeyo wa hamun laysa lahu taahiir iyo hami aan saamayn ku lahayn hallaynta oon ruuxa waxba lagaga qaaday markaa waxay noqonaysaa hamiga la diiday kii saamaynta lahaa oo way hamiyeen laakiin waxba kumay helin marka macnuhu wuxuu noqonayaa haddaan fadliga iyo raxmadda rabbi ku siiyey aanay jiri lahayn lahama daa'ifatun minhum waxay daa'ifo ka midii ku hamii lahayd hami ay kugu hallayso laakiin yacnii hami saamayn iyo hallayn leh may helin walow haba ku hamiyaan ku aanay ka gungaadhine markaana saasaa lagu tawjiihin oo hamiga markaa la sugayaa waa hamigii aan waxa weeyaan ta'hiirka lahayn ka la anfinayee meesha ka baxayaana waa kii saamaynta lahaa alla waxau ihi laa khayra khayr fii kaiirin in badan kuma sugna oo min najwaahum dadka shirarkooda ka mid a in badan oo isku imaatinka iyo faqar ragga dadka ka mid a wax khayra ma leh ilaa man ilaa najwaa man usoo qadar mid faqii mooyaane oo si waxa weeyaan dee faqa faqa looga soo reebo ilan man daato macno lagama soo reebi karo marka laa khayra khayr kuma sugnaanin fii kaiirin in badan oo min najwaahum shirarkooda ka mid a khayr ma leh ilaa man ilaa najwaa man min mid waxa weeyaan shirkiisa ama duul iyo qolo shirkooda mooyaane mankaasoo amara amray bisadaqatin sadaqa dadka amray aw macruufin ama wanaag amray aw islaaxin ama hagaajin baynannaasi dadka dhexdooda la heshiisiinayo amray kaa unbaa khayr leh marka macnaha waxaa laga soo reebay dee shirarka khayrka lagu hayo sadaqada iyo macruufka iyo heshiisiinta iyo wanaag farista waxaa la yidhi markaa waa tusaale una waxa soo hoosgelaya wax alla wixii macruuf iyo wanaag meeshii lagu hayo wax alla wixii shar iyo xumaanana lagu diidayo dee fiihi khayr laakiin wixii khayr ka madhan sharna ku jiro ayaan khayr lahayn waman axadka yafcal sameeya daalika arrinkaa lasoo sheegay oo dadka sadaqa iyo macruuf iyo wanaag fara ibtiqaa'a mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa isagoo ku raadinaya darteed fasawfa nuutiihi waxaanu siin doonaa ka ajran abaal abaalkoo cadiiman weyn halkan in sadaqa dadka la fara iyo macruuf iyo heshiisiin waa khayr laakiin khayrkaa waxaa ajar lagaga helayaa ilaahay darteed marka loo sameeyo waayo waxaa lagu xidhay waman yafcal daalika ibtiqaa'a mardaati illaah oo wanaag haba ahaado oo dadka in la heshiisiiyo oo sadaqa la amro oo macruuf la faro oo xumaha loo diido mar walba waa khayr laakiin ajarkiiyo abaalka goormaa laga helayaa ibtiqaa'a mardaati illah marka loo sameeyo alla waxau ihi waman axadka yushaaqi khilaafa alrasuula rasuulka ruuxa khilaafa min bacdi maa tabayana intuu caddaaday dabadii lahu isaga alhudaa hanuunku intuu caddaaday kadib oo wayatabic raaca gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta wadadooda midaan ahayna raaca nuwallihi waxaanu uga weli yeelaynaa macnaha waxaanu la xidhiidhinaynaa oonu u daynaynaa maa tawallaa waxa uu ka saaxiib yeeshay uu ka weli yeeshay isagiyo waxaasaanu isu daynanaa oo loo tala saaranayaa wa nuslihi waxaananu gelinaynaa aakhirana jahannama jahannama wasaa'at way xumaatay hiya jahannamina masiiraa meel loo noqdo iyadaa ugu xumaatay ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi alle cibaadada cid kale in lala wadaajiyo oo an yushraka ay ishraakan bihi antu waa masderiyo masderka laga soo dhalaalinayo ficilkana waa ishraakan waana nakiro fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuum ay shirki lagu dhintay waxa weeyaan ilaahay dhaafi maayo ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo cid kale bihi ay bicibaadati cibaadadiisa markaa dee shirkul asqarkii isagu kabaa'irta la mustawaha ama mansilada ahaa dee kaasi waa taxta almashiica laakiin waa shirkigii akbarkee qofku daa'irada kaga baxayay hadduu ku dhinto marnaba loo dhaafi maayo abadan ina allaha alle laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariikiyo loo cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo waa haddii lagu dhinto eh haddii nolol lagaga toobadkeenay la ilaahay waa dhaafiye wayakfiru waana dhaafa yaa rabbi maa duuna dalik shirkigaa wixii ka sokeeya alla waa dhaafayaa oo liman yashaa cidda u doonu u dhaafayaa oo ahlu sunnuhu marka ay yidhaahdaan waa taxta almashiica waa liman yashaau dee ruuxuu doono ka kale wuu ka soo jarayaa jannada haba ku dambeeye waman axadka yushrik la wadaajiya billaahi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya faqad dalla alla ilaah waa hallaabay kaasi dalaalan hallow hallowgo baciidaa fog in yadcuuna ay maa yadcuuna ma caabudayaan kuwa mushrikiintu min duuni ilaahay sokadii ma caabudayaan ilaa inaasan dhadig mooyaane ay asmaa'an mu'anasa asmaa dhadig oo asnaam ah unbay caabudayaan oo asnaamtooda magacyadoodii ayaa ahaa dee allaata waalcuzaa wa manaata waana wada dhadig allaata alcuzaa manaata waa asmaa mu'anasa dhadig oon lab ahayn markaa dhadig unbay caabudayaan wa in yadcuuna ay wamaa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan shaydaan mooyaane shaydaanka oo mariida madax adag khayrkana ka muruxsan oo amradka waxa muruxsan ee ka madhan wax walba ayaa la yidhaa marka mariidan khayr oo dhan mid ka madhan oo ka muruxsan oo madax adag ayay caabudayaan waa shaydaane lacanahu allah ilaahay waa nacdalay oo naxariista waa ka durkiyey wa qaala wuxuu shaydaan yidhi halkan wowdu caatifo maahay waa istinaafiyo oo labada hadal ma wada socdaan eh waa jumlo cusub walidaalika lacanahu allah waa waqfi laazim oo waajiba halkaa in lagu joogsado lacanahu allah ilaahay shaydaan waa nacdalay wa qaala wuxuu yidhi shaydaan waa jumlo cusub oo haddii cadaf laga dhigi lahaa waxaa la moodi lahaa qowlka allah inuu wato oo lacanahu llaahu ilaahay baa nacdalay oo wa qaala wuxuu yidhi ilaahay baa la moodi lahaa waana shaydaan baa yidhi oo ilaahay baa inooga xikaayoonaya maa qaalahu shaydaan waa xikaayatan can shaydaan wuquufta iyo ibtiduhuna macaanida sidaasay xidhiidh weyn ula leeyihiin oo iminka haddii hadalka la xidhiidhiyo macnihiibaa isbedelaya marka lacanahu llah ilaahay waa nacdalay shaydaan hadalkaasi halkaasuu ku dhammaaday wa qaala wuxuu shaydaan yidhi la'attakhidanna isagoo goodiyaya wallee waxaan ka yeelan min cibaadika addoommadaada allow waxaan ka yeelan nasiiban qayb qaybta oo mafruudaa la qoondeeyoo la gooyey wallee qayb go-an baan addoommadaada ka goosanoon ka qoondaystay oon waddada ku ridan sidaa markuu lahaa malun bay ahayd melihiisiisa waa rumeeyey siduu ilaahay tilmaamayoo walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannah faitabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin yacnii ibliis maluhu malaystay waa ku rumeeyey ilmo nebi aadamow intooda badan waa raaceen intii dee mu'miniin noqotee ka baydhee mukhlisiina mooyaane wa qaala wuxuu yidhi shaydaan la attakhidanna wallee waxaan ka yeelan min cibaadika addoommadaada allahayow nasiibaa qayb baan ka yeelan qaybta oo mafruudaa la gooyey qayb go-an baan ka qoondaysan wala udilannahum wallee waan lumin oo waan lumin wala umaniyannahum wallee waan yidhi diilo gelin oo nolosha intaan u dheereeyo oo aan u qurxiyo ayaan uga dhigi sidii kuwa aan geeriba ka dambayn xisaab iyo bactina aanu jirin oo yidhi diilo beenaan ku noolaysiin wala aamurannahum wallee waan amri oo waan amri oo waxaan amri inay macnaha xoolaha dhagaha jarjaraan oy googooyaan oy suura xumeeyaan dabadeed iyagoo amarkayga qaadanaya fala yubatikunna wallee way googoyn aadaana alancaami xoolaha dhagahooda ayay jarjari oo ay googoyn wala aamurannahum wallee waan amri buu yidhi ilmo nebi aadam ay bitakyiiri khalqi illaah abuurka alle inay dooriyaan wallee waan amri oo waan amri dabeed fala yugayirunna iyagoo amarkayga qaadanaya fala yugayirunna wallee markaa way doorinoo way bedeli khalqa allaah ilaahay abuuristiisa waa doorin doonaan aadaana alancaam culimmadu waxay yidhahdeen loogama jeedo xoolaha dee in la calaamadeeyo oo dee summad ama calaamad lagu soo sooco lagu garta in lagu sameeyo looma jeedo eh waxaa loo jeedaa nimankan mushrikiinta waxa caado u ahayd xoolaha intay kala qaybiyaan ayaa qayb intay dhagaha iyo xubnaha qaarkood googooyaan oo ay suura xumeeyaan ayay odhan jireen qaybtaa waxaanu u qoondaynoonu u gaar yeelnay asnaamta markaasaanay cadkooda cuni jirin oo caanahooda cabbi jirin oo gaadiid ka dhigan jirin oy odhan jireen waa xoolihii asnaamtayada qaarna iyaga ayaa gaar u maran jira oo usoo soocan jiray markaa ta la diidayaa waa googoyntii xoolaha intay googooyaan dhagahooda iyagoo u calaamadaynaya oo u suntaya asnaamtooda laakiin dadku dee xoolahooda sideeda kale ina u kala calaamadsadaan iyagoon dhibayn wax dhibaato a ma leh wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah tanna waxaa lagu fasiray dee abuur bedelista ruuxoo abuurkii alla u abuuray la dagaalamaya oo siduu alla u abuuray dadka maanta midabkoodii bedelaya ama jidhkooda intay ku tumaan ay wax ku deldalooliyaan dee waxyaabo suuradii bedelaya ku dhex samaynaya ama ilkaha iyo sunnayaasha iyo waxyaabo abuurkoodii ka mida bedelaya waxyaabaha qofku inuu sidii alla u abuuray ilain kullu khalqi illaahi xasanu abuurka alle waa wada wanaag iyo qurux fool xumo ma leh marka abuurkii alle in lala dagaalamo oo doorin iyo bedelid loogu dhaqaaqo sida maanta socote ee badan taa weeyaan fala yugayirunna khalqa allah alla waxau ihi waman yattakhid ruuxa ka yeesha ashaytaana shaytaanka waliya saaxiibiyo sokeeya ruuxa ka samaysta min duuni illaah ilaahay sokadii ka yeesha faqad khasira alla ilaahe waa khasaaray kaasi khusraanan khasaare oo mubiinan ay bayinaa cad yaciduhum waa u waa u ballan qaadayaa shaydaan oo ehelkiisa iyo asxaabtiisa kanaan idin siin halkanaan idin marin ballan beenuu u qaadayaa wa yumaniihim wuu yidi diilo gelinayaa oo yidi diilo beena ayuu hortooda soo dhigayaa oo ku maaweelinayaa wamaa yaciduhum ashaytaan shaydaanku uma yabooho kuwa asxaabtiisa ah ilaa guruuran lugooyo iyo khiyaamo iyo dagid u dagaya mooyaane waxaan lugooyo ahayn uma yabooho oo lugooyada jamalku futuuxaadka wuxuu ku tacriifinayaa waa idhaaru nafci fii ma fiihi darar wixii dhibaatadu ku jirta oo dheefiinay ugu jirta looga dhigo alla waxau ihi ulaa-ika kuwaasi shaydaan raacay ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeyaan oo walaa yajiduuna heli maayaan maxiisaa ay mahrabaa meel ay u ciirsadaan ama uga cararaan canhaa jahannama meel ay uga cararaan heli maayaan wallahu aclam